run ahaantii dagaalkan ee nagorno karabakh ee labadan dowladood armeniya iyo azerbaijaan u dhexayn jiray waxaad moodaa in hadda gabagaba uu yimiday kadib markii ay qoladikii goonigo-osadka ahaa ee armeniyiinta asalkoodii aha laakiin caalamku waa aqoonsan yahay meesha ay degan yihiin inay kamid tahay azerbaijaan in ay mar haddiiba ay isdhiibeen ay hubkii inay dhigaanna ogolaadeen oo conditionkaasna uu ahaa kan ugu horeeya oo madaxweynaha azerbaijaan yani inuu daxbadda ku joojiyo uu ugu talagalay taasoo ay ogolaadeen inkastoo dhexdhexaadinta uu lahaa ruushka oo waagii horeba xabad joojintii hore ee two thousand twentygina isaga lahaa haddana markii salaasadii lasoo dhaafay ay ciidanka azerbaijaan ay bilaabeen inay gooni goosadkan ay dagaalada iyo dhibaatada ka wada deegaankooda maadaama international iyaga loo ogol yahay in azerbaijaan ay kamid yihiin ay dagaal wadeen ay hub iyo dagaal iyo yani waxyaaba fidnooyin badan ay ka wadeen inay soo gabagabeeyaan markay laba cisho socotayna markay ogaadeen awood aanay ka hor imaan karin inay tahay way isdhiibeen waxyaabaha ku kalifayna waxaa kamid a waagii hore waxay ku xirnaan jireen dhanka armeniya oo taakulayn iyo wax walba ay ka heli jireen laakiin dagaalkii hore marka uu dhammaanayay ayaa dowladda azerbaijaan waxay kasoo xirtay waddada keliya ee u dhexaysay ee wax walba usoo mari jireen marka muddo hadda sagaal biloodaba waxba ugama imaanayn dhanka armeniya marka dhibaatooyin badan oo saasa iyo ra-iisul wasaaraha armeniya oo waayahan dambeba ruushka ay u dareemeen inuu dhanka iyo galbeedka westernka uu usii leexday waatanay hadda isla samaynayaan xitaa military exercise waxyaaba badan ayaa soo laakiin waxaad moodaa in dagaalkaas halkaas waa tahay muddo soddon iyo shan sano ka bacdi waa tahay maxamedow maanta ayaa labada dhinac wadahadal oo u furmayaa xabajoojin ay ruushka ciidamada ruushka halkaasi jooga ay dhex dhigeen kadib wadahadalladan si gaar ah maxaa diiradda lagu saarayaa maxay ay dhinacan gooni goosadku ku qanceen oo haatan ay u doonayaan inay si toosa azerbaijaan ugu biiraan
gooni goosadka horta waxaa ku qasbay in wax alla wix condition ahaa ama ay wateen azerbaijaan inay ogolaadaan iyaga oo aan wax kaalma aan ka helaynin meel kale iyo iyaga oo ogaaday in awoodda dowladda azerbaijaan aanay iska celin karin marka intay ku la-an lahayen waa muddadii afar labaatanka saac uu socdayba ayaa dad badan kaga dhinteen iyagoo aanan saanad ziyaadaha helaynin oo dhankii armeniya laga xiray xaggii cuntada oo gabaabsi ka noqotay iyo iyagoo runta xaqiiqsaday in aanay ka dhex bixi karin maadaama caalamku u aqoonsan yahay in halka ay degayin azerbaijaan ka mid tahay ay ogolaadaan si ay u noolaadaan nabadna ugu noolaadaan maadaama aanay sii wadi karinba dagaalka taasaa ku kaliftay waa tahay armeniya oo dabcan qowmiyaddan gobolkan u badan ay ka soo jeedaan iyo azerbaijaan oo dabcan caalamku u aqoonsan yahay in gobolkan iyadu leedahay laba jeer ayay isdagaaleen labada kun iyo labaatankii iyo kun sagaal boqol iyo sagaashankii hadda armeniya waxaa heshiiska ka mid ahayd in ciidamadeeda ay aagaasi ka saarto iyaduna way beeninaysaa in ciidamada ay halkaas ka joogaan waxaana ka socda banaanbaxyo dalkaasi bal dal dhinaca armeniya sidee looga arkaa in dadkii isku qoomiyadda ahaayeen ay muddo taageerayeen ay hadda hubkii dhigeen oo azerbaijaan oo cadowgooda ah ay ku biireen run ahaantii dowladda armeniya tabarteeda ayaa u dahirsay waayo dagaal haday la gasho azerbaijaan twenty twentygii dhaawacii ka soo gaaray iyo deegaankii dhulkii laga qabsaday waataan ogeynoo awooddii marka ay turkiga ay caawineen azerbaijaan waxay noqotay awoodda sare oo deeradaha darowniska ay ku caawintay markii dambena ruushka ayaa soo galay bahe waaga ayba u dhammayn lahaydba oo ay dhulkeeda wada qabsan lahayd laakiin ruushka oo xiriir fiican armeniya lalahaa ayaa un xabad joojintaas dhexdhexaadiyey oo intaa yaroo dhexda hadda kusoo hartayna isagaa ka joojiyey maaha azerbaijaan waagaas ayba u sahleen marka hadda armeniana waxay ogaatay inaanay dagaalkaas sii wadi karin labo siyaasaddii armeniya oo xagga waqooyi galbeedka galbeedka u badatay oo haddaba waatan maraykanka ay military exercise la samaynayaan ruushka oo dagaalka uu mashquuliyey ukraine waxyaabo badana isbiirsaday marka dowladdu waxay ogoshahay dowladda armeniya in dadkana ay halkooda ku biiraan si nabada ugu noolaadaan dhowr jeer madaxweynahooda afkooda halkaas hadalkaas wuu soo maray laakiin shacabka oo isku nooc ah oo macnaha isku ethnic group ah ayaa waxay u damqanayaan in dadkaasi la kaalmeeyo oo banaanbaxyo ka sameyn madaxdooda dowladdu waxay lehay sacisisho prime ministerka waxay lehay sacisilo laakiin dowladdu waxay xaqiiqsan tahay inaan dagaalkaas aynan geli karin sii wadin karin dadkaasna ay halkooda ku nabad galaan oo dowladdaas ku biiraan sida caalamku aqoonsan yahay